الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال المؤلف رحمه الله تعالى وذكر الشيخ أن ما رواياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته wuxuu ihi nawowi raximah اllahu tacaala wadakara wuxuu sheegay ashaykhu shaykhi sheekhuna waxa weeye waa imaamkii taqiyudiin ibnu salaax weeye waanu soo yar celceliyaa cibaarada ee kolleyna isaga un maahee kutub kale ayaaba markay meelahan sheekh idlaaqaan uu ku dhaca ibnu salaax ciraaqina alfiyadiisa haddii uu asheekh yidhaahu kaba cabiro ee isagaana muqadimada ku sheega ama bilowga kitaabka oo waxa aw adlaqtu lafta sheikhi ma uriidu ila bna salaaxi mubhama buu idhan hadduu dee bal matalan ficil damiirkiisu mufrad yoon faacilkiisii la sheegin uu sheego ama uu asheekh yidhaahaba uu idlaaqo waa ibnu salaaxun nawowina waa saase waana sheekhii uu kitaabkiisa ikhtisaarinaya wuxuu ihi wuxuu sheegay sheekha ama ibnu salaax annamaa xadiidkii rawayaahu ay wariyeen labada sheekh aw axaduhumaa amase midkood uu wariyey fa huwa xadiidkaasi maqduucun ku la goynayo weeye bisixatihi sixadiisa macnaha sixada iyo inuu ka sugnaaday rasuulkii ilaahay oo nisbadan loo nisbaynayay laleeyahy rasuulkii ilaahay baa yidhi salawaatullaahi wasalaamu caleyh ama sameeyey inay dee saxiixto ay waaqacayo nafsul amarka ay tahay taa la goynayo ayuu isagu sheegay waalcilmu cilmi alqadciyu qadci loo nisbeeyo waa cilmigaa yaqiiniga oo dee halkan qadci beddelkeedaba yaqiini bay kaba cabiraan waad macrifo aan ahayn adigu dee danni aan ahayne yaqiin iyo hubaal ah oo macna ah inuu rasuulka ilaahay yidhi uu saxiix yahay fii nafsi alamri uu saxiix ku yahayna xaasilun mid xasilaysa weeye waa sii ibnu salaax hadalkiisii fiihi ay fii maa rawayaahu waxaa labada sheekh ay wariyeen aw axaduhumaa midkood uu wariyey taas buu yidhi wa khaalafahu nawowi baa leh way khilaafeenoo almuxaqiquuna dadkii iyagu muxaqiqiinta ee cilmiga aada u itqaaniyey iyo waalakharuuna culimmada intoodii badnayd way khilaafeen ibnu salaaxo faqaaluu waxay yidhaaheen yufiidu wuxuu faa'iideynayaa addanna ee danni qaalib ah oo loo malaynayo rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh inuu yidhi taas waana dee shay ay waajib inagu taho in badan oo axkaamta ka mid ay kuba timaado dee daliilkeedu uu danni yahay ama dalaaladiisu danni ha noqoto ama hubuudkiisiyo waa taa qeybteeduuno xadiidkaa ay wariyeen labadoodu ama midkood wariyey danni buu faa'iideynayaa dee sixadiisaas la malaynayo taas buu faa'iideynayaa maa lam yatawaatar haddii aanu tawaaturin oonu xa tawaatur gaadhin bal halkanna waa masalo kale oo masaa-ishii xadiidka saxiixa kuba tacalluqsanayd walow ay khaas tahay ay maanta khaas ku tahay labada saxiix ah ay khaas ku tahay markaa horta masalaynu hore u soo maray ah halkii bilowgiibaa dee xadiidkan saxiixa markii uu inoo sheegay shuruuddiisa masaladaasna waxay ahaydba markan la leeyahay markuu shuruuddii inoo dhigtay xadiidkani waa saxiix macnuhu waxa weeye shuruuddaa sixada ayaa laga helay taas weeyaan ee maaha ee waaqacayo nafsul amarka ayaan sidaa jasminaynaan goynaynaa waxaanay ku cileeyeen san halkaa hore soo maray ruuxii siqada ahaa ee dabdi fiican lagu yaqaanay cadaalad toosanna lagu yaqaanay waa basharoo macsuum ma aha khada' baa ka dhici kara waxaa dhici kartaba xadiidka sidiisa inaanu dee isagu u soo dabdin marka waaqaca la eego ee innaga laakiin dee shuruuddii sixada kol haddaan ka helay waa kaan aqbalayno laakiin ixtimaalkaasi kol hadduu jiro oy suurtagal tahay dee ruuxii ay ku bannaan tahay khada'aasine macsuum maaho xaggii cadaalad ruuxii lagu yaqaanayna xataa beenyaa ka dhici kariyo macsiyo tan kalena qalad baa ka dhici kara arrinku waa danni uun taas weeye haddii la yidhaha xadiidkani waa daciifna saynu soo marray macnuhu shuruuddaa sixada ee xadiidkii lagu aqbali lahaa ayaan laga wada helin oo ama mid ha noqoto ama laba waxa laga waaye taas ee maaha macnuu fii lwaaqic iyo nafsul amarkuu xadiidkani been ku yahay haddii arrinku waaqaca iyo nafsul amarka yahay taqsiimkan axaadiista laynoogu qaybiyey saxiix iyo xasan iyo daciif maba taaleen labun bay axaadiisu noqon layd mid rasuulkii ilaahay yidhi oo saxiixa iyo mid beena ina hadalkii rasuulku maaha hadal maraatib laho marna uu xoog sare le iyo saxiix lagu magacaabi mar uu dhexdhexaad yahay taa maaha maruu liito ee waa rasuulkii ilaahay hadalkiio xadiidku ama saxiixun buu noqon laha haddii waaqica ay jirto nafsul amarka ama beenun buu noqon laha labadaa waxba kamay dhexeeyeen laakiin dee inagu laa yukallifu llahu nafsan ilaa wuscaha waxay dee bal aynu shuruudda aan kaba helayna arrinku waa inaan ka aqballo iyadoo ixtimaalkaasi ama tajuuskaasi jiro bal horta taasi xadiidka saxiixaa si guud ayay ahayd masaladan laakiin waa khaas oo waxa weeyaan oo ay khaas ugaba dhigeen in xadiidku walow ixtimaalkaasi kaa uu kuba sugan yahay haddii aanu tawaatur xaddiyo gaadhin haddana isagoo asalku kaa ahaa ayaa qaraa-in kale oo xadiidka kolkol haareeraynaysa ama la socota oo keenaysa in bal masalan ixtimaalkaasi uu meesha ka baxo ama uu yaraadaa jirta oo xadiidku hadduu tawaaturay dee dhammaanba waa san isaguba u dhigto yaqiin buu faa'iideynayaa ixtimaalka meeshiiu ka baxaya oo warkii ruux kuu sheegay aada kuba kalsoon tahay ee suurtagal ahayd inuu si kaleba isagoo u fahmay uu kuuba sheego mid labaad hadduu ku soo biiro saddexaad ku soo biiro dad aan isogeynay ku wada sheegaan ixtimaalkii meeshuu ka baxaya wixii waa wax cadoo sidiisii loo soo dabdiyey haddaba taasi waa mid waxaa kaloo qaraa-intii ka mida xadiidkii haddii dee bal masalan duruq tacaduday yaanay tawaaturba gaadhayne oo cillo ka wada nabad gashay oo mutabaayino oo kala tagsan lagu wariyana ee markastoo aynu dariiq labaad u hellaba ixtimaalkiibaa meesha kasii baxaya yaraanaya waxaa kaloo qaraa-intii ka mid a labadan sheekh wixii ay wariyeen oo walow dee xadiidkii saxiixa ahaa ee aanu tawaaturine iyagu ay warinayeen arrinkaa hore aynu nidhi xadiidka saxiixa waa shuruuddii baa laga helay ay jirto laakiin haddana umuuraa ku kulmay aqoontii sarey fanniga u lahaayeen waa mid arrinta kale aada iyo aada u weyn ummadda waxay kula kulantay labadan kitaab aqbal ay aqbalaan ayay kulaba kulantay ee ummadduna marka majmuuceeda la eega shaksi shaksi maaha koox koox maaha isugeynteeda iyo duuduubkeeda marka la eego ee majmuucooda la eego inay shay dalaalo uun isku raacdo ay ku wada kulanto waa laga ilaaliyo macsuum bay ka tahay in majmuuceedu wax dalaalaha iskuba raaco marka talaqigan ummaddu labada kitaab wixii kuba sugnaa qabuul ay kulaba kulantay waa arrin gaaray kutubtii kaliya axaadiistii kale saxiixayd ay kagaba duwan yihiin bal umuurahaas baa qaraa-inta ayaa isagoo tawaaturin keenayo xadiidkii in ixtimaaladaasi ay yaraadaan ama ay meesha kaba baxaan oo markaa ruuxii aqoonta lahaa umuuraha laba socday yaqiin aanu xataa ka kale caadigii kaba helayn inuu waxaan isan yahay uuba faa'iideeyo bal markaa waa taa uu eegay ibnu salaax iyo a'immadii kale qowlkoodu ahaa labada kitaab miise gaaray leeyihin bay yidhaaheen se imaam nawowi halkan uu yidhaaho arrinku waxa dee miisadoodu ama ay tahay oo ay kagaba duwan yihiin kuwa kale uun bal matalan siduu imaamkaasi yidhaha farqi ma jiro axaadiista axaad bukhaari iyo muslim waxa wariyeen iyo kuwa kale uba dhexeeya talaqiga ummadduna wuxuu faa'iideynayaa in lagu camalfalo waxa iyaga kuba sugan iyadoon laga joogsan oon layskaba baxsin buu faa'iideynayaa ee kuwa kalese dee waa in la hubsado la ogaado inuu saxiix yahay intaasay ku kala duwayn uu yidhaaho bartaa culimmadu kolley waxay leeyihiin haddii arrintu ay tahay uun xadiidkii saxiixaa dee danni buu faa'iideyn waana lagu wada camal falayaa miise gaaro u soo hadhaysaa saxiixayn ma jirto miisadooduna maaha jaanibkaas ee waa xagga sixada wax u laabmaya saa daraaddeed wixii iyagu ay wariyeen een isagu lagu naqdin haddii la naqdiyo axaadiis xoogaa ah oo ilaa laba boqol iyo tobaniyo xadiid isku-geyntooda ah taas iyadu way ka baxaysaa meeshoo dee kalaan baa kuba yimo talaqigii ma haysato taasi laakiin walow dee aanay iyaguba kuwaasi isku wada mid ahayn laakiin axaadiistaa kale naqdi ku iman talaqigaas baaba kaba ficin durug kala duwan oo tacaduday ka mudanba oo ama ka xoog badanoo markaas sixadeeday goynay adigu waa la goynayaa bal taas weeye masalada asalkeedu laakiin imaam nawowi dadkii muxaqiqiinta ayaa agtariintii tan buu u tiiriyey dee kollayna jamaacooyin kala duwan oo qowlkaa hore qabaa jira a'imadii xadiidkae waqtiyadaa dambena dee kolley ibnu salaax qowlkooda saa ibnu kasiir iyo xaafid ibnu xajar iyo amhaashoodu waa qowlkooda waa tan qowlkan ibnu salaax buu ahaa kolleyna waxaa jirta hadal uu leeyahay ibnu taymiya ama shaykhulislaam ibnu taymiya oo isagu kala soo naqlinaya jamaacaad afarta madhaboodba ka tirsan oo a'imo ah iyo iyo ashcariya oo dhan iyo ama meedee iyo qowlkooda uu kaba dhigayo aktar asalaf suu kaba cabiriya almuxadisiin qaadiba in qowlkoodu iyo kan ibnu salaaxo ay tay in la jasminayo waxaanu kaba dhigaa qolooyinka iyagu dee agtariintii u qaatay inay jaanibka kala yihiin kollay qolooyinkii qowlkoodu ahaa taas bay ibtilaacooda u ahaa dadkan badan ee kala duwan ee qowlkan qaba waanay arag ama aad baanay u hubsan oo taasay tan uguba tegeen ee wuxuu leeyahay cilmiga yaqiiniga inoogu xasilayaba axaadiistaas dee jasmintooda iyo sixadooda bal markaa masaladu intaa weeye sharaxana aqwaashaas yabaydin eegan iyo waxyaalihii kale laba yidhi kollay markaa taa waynu arki doonaa maya xag saa ku arki doontaa anagu waan iska wadnaya bal markaa masalada taaweye wkhaalafahu lmuxaqiquuna walaktaruuna faqaaluu yufiidu danna malaymatasa nawowina kutubtiisa sharxa muslim irshaad iyo kan iyo waa sida qowlkiisu uu yahay ee qolooyin kalena qowlkaa way la qabaane laakiin dee in badan oo culimada iyaguba muxaqiqiinta ah kaba mida qowlkooda kan ah dee umuuraha aan sheegnayna way kuba xoogeeyaan ay kaba mid tahay talaqiga ummaddu labada kitaab waxaa ku sugan qabuul ay kulaba kulantay markaa axaadiistaas labada kitaab lagu naqdiyey iyo bal in khaasatan naqdigu jawaanibta uu kagaba yimi iyo bal umuuro sidaasana siyuudi waa dheeraynaya isagoo kolley kutubta xaafid kasoo khulaasaynaya asaadisatu masaladii lixaad man ra'aa ruuxa arka fii haadihi alasmaani zamanadan dee aan joognay dambe waa zamankiisii baanu sheekhu lahaa iyo dee waano sii ibnu salaaxoo ka horreeyey ay yidhaaheen bal waqtiyada dee dambe ninka isagu arka xadiidan xadiid saxiixaalisnaadi isnaadkiisa uu saxiix yahay fii kitaabin kitaab dhexdii kitaab kuba arka aw juz-in ama juz ajsaada dee badnaydee xadiidka ajsaadiisaba kaba mid ahayd oo lam yanusa aanu caddayn calaa sixatihi xadiidkaa sixadiisa xaafidun nin xaafida oo muctamadun la ictimaadsanayo qowlkiisu aanu caddayn bal markaa xaaladaas oo kale qalo shaykhu waa ibnu salax wuxuu yidhi laa yuxkamu xadiidkaa dee ruuxii xadiidka caynkaasa arkay lama xukumayo oo bisixatihi sixadiisa uu xadiidkani saxiix yahay ruuxii taas taalaacdee arkay kol haddaan cid xaafido oo la ictimaadsada aanay caddayn sixadiisaas lama xukumayo maxaanu ku cileeye waa lidacfi ahliyati ahli haadihi alasmaan zamanada dambe ama zamanadan ehelkooda ahliyadoodii dee bal jaanibkan ay u ehelka ahaayeen ee bal dee intay aqoon aada u sarraysa iyo idqaan aada iyo aada u badan ay u lahaayeen ay makansanayeen markaa inay wixii cilala iyo wixii waxyaalehe bal xadiidkan kuba imanaya ay ogaadaan taas daciifnimadeeda ay daciifka tahay taas buu yidhi bal halkanna waa masalo kale oo masaa-ishii saxiixa kuba tacalluqsanayd ka mida waana masaladii kollay macruufka ahayd ee ibnu salaax culimmadu ay kaba soo naqlinayeen ay kuna khilaafeen beryaha dambe ama wakhtigiisii iyo dee waxyaalihii kaba yar horreeyey iyo intaasuu kaba hadlayaa iyo dee intii ka dambaysayna waa kaasoo waa xukumkaa mustamirka agtiisa xadiidkan marka la eego dee dadkaa hore aqoontoodii sare ibtilaacoodii badnaa iyo xifdigii iyo khaasatan ruwaadan axaadiista warinaysa shuruuddii bal matalan sixada ee cadaalo iyo dabdi ahaydoo hagaag dee bal matalan ay iyagu u makansadeen inay kuba sifoobaan taasoo kale dee aadna taa loo dhowrayey berihii dambena isbedel yimi oo khaasatan kol haddii axaadiista ay kutub gashay oo kutub ay kuba sugan tahay inay dadkii markii dambe la fudaydsaday dadka iyagu ajsada iyo waxyaalaha warinaya asaaniidooda kuba sugan iyadoo kitaabkan haddii dee la saxiix yeelay oo dad bal matalan la dabdiyey kaasun la ictimaadsanayo in layska fudaydsaday shuruuddii ruuxa loo shardiyaye raawiga xadiidka warinayo xag cadaalo loogaba shardeeyey xag dabdi loogaba shardeeyey oo xataa lafdiga siqa madluulkeedu uu isbedelay beryaha dambe dee waqtiyada horena in aqoon sare leh aadna itqaankiisuna fiican iyo dabdigii cadaaladiisu ay sugan tahay oo bal macrifadiisuna dee waxaan uu warinayo uu u leeyeyna ay macrifo adag ay tahay siqo kuba idlaaqi jireen laakiin markii dambe qarnigii saddexaad laba soo weydaartay ama qarnigii afraad la soo gaadhay oo kale dee waxaabay noqotay madluulu siqa madluulkaa ka yar dee muhalhalo oo ruuxii inuun dee kitaabkiisan riwaayo u leh axaadiisanna warinaya isagu yaanu macrifo adag oo ama saasa aanu uba lahaanin bal riwaayada mooyaane yaanu aqoon kaloo saasaba lahaaninba dabdi saasoo adag yaanu lahaaninba inay siqa iskaba idlaaqaan khaasatanna dee kutubtii baa markii dambe cumbada noqotay bal umuuraha markuu arkay ayaa wuxuu leeyahay waqtiyadaa dambe ninku hadduu arko juz ajzaada xadiiska kama mid ah ama kitaab xadiis sanadkiisa marka la eego ruwaadii waa ruwaadii bal masalan dee shuruuddii buuxsatay laakiin dee wuxuu leeyahy waxyaalo kalea qarsoomi karo cilal iyo umuure iyo umuurihii ay culimmadu ay ictibaarin jireen ruuxa caynkaasi haddii dadkii hore xufaad ahayd ay caddeeyaan xadiis sixadii xadiidka dee waa uu ku tegayaa laakiin isagu dee uma suurtogelaysa ama ma makansanayo inuu yidhaha xadiidkan wax saxiix yeelo muhimku wuxuu ujeeddadu ay tahay tasxiixii axaadiida la tasxiixinayay ayuu leeyahay waqtiyadii hore ku ekaaye markan dambe iyadoo aan arkayno buu leeyahay asaaniidda xadiisyada ama raggan dee xataa ajzaada asaaniidda lagu warinayaba haba noqoto in badanoo ka midii wixii raawiga saxiixa ah ama xadiidka saxiixa raawigiisa loo shardiyi jiray dabdi iyo itqaan aha inay ka maran yihiin lama tasxiixinayo taas buu isagu kuba tegey laakiin taa kumay raacinoo wuxuu yidhi nawowba wal adharu qowlka adharkii waxa weeye cindii aniga agtayda jawaasuhu ruuxuu haddii dee tasxiixaas ruuxii hadduu ehel u yuu makansamayo tasxiixaas bannaanidiisa liman shaksi uu bannaan yahay tamakana makansaday oo macnaa macrifadeedii la qawiyata ay xoogaysatay macrifatu aqoontiisu oo ninkii bal waxa weeye aqoontiisu ay adkaydee waxaan macrifo weyn uba lahaa makansanayay taasoo kale ee ninkii maaha dufayliga ah ama dee waxaan iska geliyon isagoon ahliyadiisu u sugnaanin oo taas iska dhexgelaya kaasi dee marka horeba waa arrintiisu waa arrin khada ah laakiin ruuxii macrifo fiican u lahaaye makansaday haddii ay arko xadiidkii inuu shuruuddii sixada laga helayo wax cilla ah ama shuduud oo ka hor joogsanaya taasna aanay jirin dee in waxa weeye uu tasxiix yeeli karo taasba weeye saa agtayda adharka ku ah ee kollay saana wuu kuba tegay ayaa muxadisiinta camalkooda u ahaa oo jamaaco dadkii dambe kaba mid ah oo casrigii ibnu salaax noolaa iyo wixii ka dambeeyeyba axaadiis aan la helahayn dadkii ka horreeyey tasxiix ay saxiix yeeleen loo helahayn ayaa ay saxiix yeeleen waana dee rag xufaadoo waaweyn bay ahaydoo bal adigu masalada asalkeedu ama hadalkiisu taa ha ahaada ibnu salaax jaanibku ictibaarinayna jaanibka haba ahaado malaha ha kaba baqdo inay dad ruuxaan dee ehelba u ahayn uun makansanay ay meeshii soo galaan taas ha kaba baqanayo ee laakiin culimmadii ama kuwii isaga la waqtiga iyo kuwii ka dambeeyey xufaadda ahaaba camaliyan bay ula yimaadeen axaadiis inay tasxiixiyaan ama ay tadciifiyaan ama ay taxsiiniyaan marka ninkii ay u suurto gelayseen macrifadeedii leh wax ka hor joogsanayaa ma jirto taasba weeye kolley amtilo kala duwanna sharaxay idinku sugantao axaadiisaan ragga hore aanay kaba hadlin oo raggii ama ibnu salax la mucaasarooday ama ka dambeeyey ay saxiix yeeleen ama ay taxsiiniyeen taas xagga hoose shaarixa ayaa inoo soo naqlinaya ee bal taasna waydin eegan oo waa hadalkuna way iska yar dheeraane laakiin kolley khulaaso ama dee muhimka murtidu waa intaas in culimmada kale ay dooranayaan in dee ruuxii aqoontaada leh ee makansaday waxa weeyaan uu tasxiixin kara taxsiinin karana arrinkuna aanu taa ku koobnaynuun hore u ibnu salax sheegay waman araada ruuxa isagu doona alcamala camalfal bixadiisin xadiis lagu camalfalo xadiidkaasoo waxa weeye min kitaabin kitaab kaba mida bimacnaa wuxuu doonayaa xadiis kitaab kutubta ka mida ku sugan ayuu soo naqlinayaa oo uu rabaa in inuu ku camalfalo ama xujaysto camalfal un maahay dee ama uu xujaysto ama uu kuba camalfalo fa dariiquhu ruuxaa dariiqiisa iyo waddadiisu waxa weeye an ya'khudahu xadiidkaa inuu qaato oo min nuskhati nusko uu ka qaato muctamadatin la ictimaadsaday oo macnaa la ictimaadsanayo oo dee lagu kalsoon yahay oo qaabalahaa uu ku saxay oo uu qaabiliyey huwa isaga aw hiqatun ama ruux kaloo lagu kalsoon yahay fii usuulin usuul saxiixatin saxiixa ah waxa weeye lagu saxay oo loo eegay oo la qaabiliyey fa in qaabalahaa isagu ruuxa doonaya xadiid inuu naqliyo ixtijaaj ayuu u rabaa ama camalfal uu kuba camalfalo hadduu xadiidkii uu nuskhada ka soo qaaday nuskhada nafti ah markaa uu ka soo qaadayo qaabalahaa uu kuba saxo oo muqaabalo ahaan uulaba yimaado biaslin asal muxaqaqin la taxqiijiyey oo la dabdiyey oo muctamadin la ictimaadsanayo yacni usuulba noqoni asal keliya ajza'ahu taasi way ka guudaysaan baltana waa arrin kale oo xaggan axaadiista naqlinteeda ama ixtijaajana loo naqliya ama camalfalha loo naqliye adiguba kole arrinkuna waxa weeye dee kutubtii xadiidkeedu waa kutubta gacanta lagu qorayey la kala naqlinayey ee dee markaa kolba markaa sheekhii tilmiidkiisii ka naqlinayay kaasna mid kale kaba sii naqlinayo oo kale kutubta qaarkood dee aimadu khaasatan kutub diraasa ha noqoto dee kutubta waxa weeyaan kolay qiimaha sare lahaba noqotee aad baa looga shaqeeyey oo waa la dabdiyey waxaana aan u tegi doonaa insha allahu tacaala kitaabka dhexdiisa ama kitaabada xadiidka marka laga hadlayo ee markaba matalan axaadiisii ama sheekha yeedhintiisii ha lagaba qorto ama isaga dee aqrintiisii iyadoo dee nuskhadiisii uu kaba matalan taase markaad nuskhadii la qorto inay dee meeshii si lagu kalsoonaado oo taxriif iyo waxyaalaha tabdiiriya looga ilaaliyo ay lagama maarmaan tahay inuu ruuxu nuskhadiisan uu qortay dee waqtigaa inagu dabco kolba unbaan iska soo qaadanaynaayo ruuxu nuskhadiisii waxa weeyaan gacantiisaabuu qaaliban kuba qoranayey ama mid kaleo dee waa noocaas ama dee isagu haddaanu qorino kolley noocaasunbay ahayde nuskhadaas in lagu saxo nuskhadii asalka u ahayd sixitaanka halkan waa muqaabaladaasay kaba cabiraan keyfiyaday u dhacaysiyo say u ridi jireen haddii ama ay ula iman jireenna way inoo dambaysaa waxay ka dhigantaun xadiidkii sheekhaabaa yeedhinayay ood kaba qoratay axaadiistii baad qoratay ama kitaabka axaadiistiisii unbaad si meel kale uga soo naqlisay sheekhiina waad ka dhegaysatay ama waad ku dul aqriday arrinku intaasuun laguma daynayna sheekha asalkiisii ama nuskhadiisii dee taas oo kale ama nuskhada nuskhooyinkii kale lagu saxay ee la qaabiliyo dee furuucdaba ahaa ayaa dib xadiis xadiis loogu eegayay si loo arko tadaabuq inuu jiro aan iskhilaaf jirin wixii qalad iyo waxyaalaha taxriifkana meesha ugaba baxo ama loo saxo kitaabkii haddaan la muqaabalayna kolley lama ictimaadsan jirin waayo arrinkaa hore waxyaalo badan baa ruuxii dhaafi kara qaladaha dhici kara nusko aan la dabdin oon la muqaabalayn haddii wax laga naqliyana dee markay saasoo kale nuskadan la naqliyo een wax la sixine mid kale laga sii naqliyo waxa dhici karta kitaabkuba si jadriya inuu isu bedelo qaladadu ay bataan nuskada ama tanaas in kala qorashadaa badan haddaba muqaabaladu taas bay ahayd marka waxay leeyihiin in si xadiidkii loo ilaaliyo si bal matalan loogu kalsoonaado oo looga qadee tabdiil iyo taxriif aanu uba dhicin xadiidka aad kitaabkan ka soo qaadanayso waa inaad bal si weliba ay meeshii ixtiyaad daraaddeed dhowr nusqo oo kitaabkan dee muctamad ahoo ama waxa weeyaan ama nuskhadaadan ee usul kala duwan asalkan iyo asal iyo usuusha kala duwan ee iyada asalka u ahaa in lagu wada saxo lagu eego oo aad loo arko xadiidkani inaan dee iyagii waafaqsan yahay taasbaa adigu dee isaga korkiisa noqonaysa ama dariiqadiisa ay noqon laakiin xagga in usuushu ay tacadudo iyada taasi waajib ma aha ee mid keliya waa lagu kaaftoomi karaa sida taa uu sheegay ee muhimku waxa weeyaanu xadiidkan aad doonayso inaad qaadato ee aad doonayso inaad sheegto amaaad dad ku wacdido ama aad adigu ku camalfasho ama aad xujaysato ama waxaad leedahayba baxti aad leedahay aad ku darto ee hubsaba lafdigiisii inuu dabdisan yaho meel lagu kalsoon yahay ka qaado waqtiyadeedna waxaa dhacaysa kutubta koley laba xaalo ahayd kitaab riwaayo keliyau lahaa oo waa kitaab riwaayo keliya siday kutubta u badnaydba weeye riwaayada keliya u leeyihin baa la doonayay bal usuusha mutacadidada ama asal la hubo in lagu saxo si loo hubsado inaan wax isbedeli aanu jirin kutubta qaarkoodna riwaayaad kala duwan baylaanse bukhaari oo kale riwaayadan firabri ee aada u shahiirka ee aada u badan dee waxaa baal socotay kolay riwaayaad kale oo dad kale ay wariyeenoo kolkol dhici karta meelo qaarkood in furuqa ay uba dhaxayso riwaayaadka mutacadideeda hadduu leeyahay iyada waxay noqonaysaa in mid kasta bal riwaayaadkiisii loo eego kitaabku uu lahaa xadiidkii si lagu saxo bal si loo ogaado uun loo dabdiyo lafdigii oo loo itqaaniyo kollayna marka waxaan filayaa inaga riwaayadan dee ina soo gaadhay uun waa riwaayada firabri un baaba imaka inoo madbacaysanon aragna dee malaha nusqooyinka maqduudka mooyaane firabri riwaayadiisa laakiin markii dambe dee furuuc yeelatayba oo kutubta ama shuruuxda cibaaraadkan aan ku arkayna kolkol nasafi iyo sarkhasi iyo xamawi iyo kariima waa haweeney bay ahayd kariimadu ama kutubtii mutuuntii hore kolkol ay hawaamishta ku qorayaan alfaadaha qaar ay yar kala duwan yihiin ay leeyihiin riwaayadii fulaantaasi weeye oo dhan dhammaan waa adigu riwaayada firabri un dariiqa firabri waana ragga magacyada aan arkayno ee aada sharaxaba ku arkaysay leeyihiin riwaayadii sarkhasiba saasa ama xamawibay riwaayadiisu taata oo kale ama riwaayada xaafid ibnu xajar isagu ictimaadsado oo abudar laakiin saddex sheekhuu leeyahay ayuu ka wada wariyaa oo can shuyuukhihii salaasa oo kale riwaayada kariima umuuraha caynkaasi waa ruwaadan dambe ee bukhaari ka dambeysay kitaabka inoo soo naqlisay ee soo warisay laakiin ishkaalka fatxulbaari jiraa waxa weeye xagga riwaayaadka markay noqoto xaafid xajar markii hore kitaabka siduu ku alifay muu kala soocin oo intuu markii hore ku talagalay inuu matigana gooni u saaro haddana sharaxii qoro ayuu isiri kitaabka haddana laba qorkaas xajmigu weynaan axaadiisa iyo sharaxa waa isku daray uun markan dambe imika maxamed faaid cabdibaaqi ay madbacaynayeen ama dabacaadkan la madbacaynaya matigi gaar ay u saareen haddaba isagu dariiquu lahaayo dee ninka abudar la yidhaaho can mashaayikhi talaato riwaayadiisu ay idqaan badan leedahay buu isagu riwaayadiisa horreysiinayey markan lala madbaceeyey kitaabkii matigiina kolkol waxa dhacda waxa matiga ku sugan iyo lafdiga uu sharxayuu leeyahay sidaasi waa taas inay kala duwan yihiinba sababto riwaayadii abudarseedii umay soo qaadeen ama riwaayadiisii waxa weeyaan riwaayadii kale jirtay ayuunbay madbaceeyeenoo kolbaa lafdiga matniga ku sugan ee aanu sharaxa ku sugnayn uu lafdi kale isagu sharxaya sababtuna waa taasoo waa qolooyinkan markan dambe habkan sameeyey wixii kaba dhacay iyaga oo taas ee riwaayadiisii isagu horreysiinayena kolbuu markaa riwaaye ahaan taa dambe matnigii ku taalayba la horreysiiyey uba soo dhiganaya bal muhimka waxa weeyaan in la hubsado iminka waqtigeenana waa tanoo kutubtan kitaab baan soo qaadanaynaa laakiin waxay iska jirta dabacaadka kala taya fiican dabco muxaqaqoo la dabdiyay way jiraan ee kolkolna dabacaad aan lagu kalsoonaan karin oo taxriifkuusu badan yahay sida daarulkutub alcilmiya dabacaadkeeda in badan ay xaaladeedu tahayba ayaa jira ee muhimka waxa weye xadiidkii aad soo naqlinaysay bal hubso oo ku sax usuushiisa ama nusqo muxaqaqa aad ka qaado nusqo la dabdiyey oo lagu kalsoonaan karo sidee haddii uu meeshii aan u ogaano sidiisii xadiiskiiniyo taxriif iyo tabdiil iyo waxyaalahaas inaanu dhicin intaas wey fain qaabalaha muqaabaladuna waa iyadoo lafdi kitaabkii hore qaadan nusqadii kii asalka ahaa iyo labadoodii baa laysii eegaya laysqaabilinaya laysku saxayaa mid xadiid xadiid loo eegaya waana inoo dambaysa haddii aladhaha way iman doontaa taasi anowcu thaanii nowcii labaad alxasanu xasankii weeye bal saxiixii halkaasaan qaybihiisii kaga soo baxnay ama masaa-ishii kuba tacalluqsanayd xadiidkuna siaan soo maray saxiix iyo xasan iyo daciif uu kala baxa bal markan dee taqsiimkaa guude bixasabi maa dahara lana min alisnaad taas ay tahay aan kuba soconno haddaba in xasankii oo noocii labaada ayuu maxalkiisii ama mawdic yahay makaankiisiiyo baabkiisii qaala alkhadaabiyu khadaabi wuxuu yidhi tacriifkanuu ku bilowday khadaabina waa imaam macruufa oo dee waa abtirsiintiisuu khadaabku uu kuba sugan yahay magaciisa asalka ahaa xamdi weeye walow dee axmedna kutubta qaarkood ay uba dhacdo isagaaba yidhaha magacii laygu magacaabee markii hore lay bixiyey wuxuu ahaa xamdi laakiin markii dambe ay dadku axmed qoreen inbaadana iskaba daayey labana imaam macruuf oo qarnigii afraad raggiisii ahaa raggii kutubtan xadiidka sharxay na raggii ugu horreeyey kaba mid ahaayo dee bukhaarina aclaamulxadiid buu ku leeyaho la madbaceeyey sharxiisan shahiirka ee uu hadalkan kuba yidhi ee uu abu daa'uud kuba sharxay macaalimu sunanna waa sharaxaasna waana shuruuxda axaadiida ama shuruuxda qaybihii ugu horreeyey weeye waayo isaga nin mutaqadima haddaba imaamkaas baa wuxuu yihi macaalimu sunan baanu isagoo saxiixana tacriifiya xasankana uu hadalkiisani uu kuba sugan yahay huwa xadiidka xasankii maa xadiidkii weeye curifa la og makhrajkiisa iyo halkaa uu kaba yime uu ka soo baxayo xadiidka la og yahay weeye makhraj waa meeshan ama maxalkan uu kaba soo bixiyo macnaha waxay tani cibaaro ka tahay xadiidka itisaalkii sanadkiisa oo makhrajulxadiis haddii dee ay tahay meeshan waa ciddan ruwaadan ee uu xaal iyaga xaggooda kaba muuqanayo kaba imanayo ka la garanayo weeyaanoo hadalkan waxa kuba baxaya xadiidkii sanadkiisa wuxuun ay kaba dhaceen kol haddii cidi ay maqan tahay ciddii lama garanayo aqoon looma laha marka makhrajkii xadiidka halkaas dee waxa weeyaan garashadiisii baaba maqan maa curifa xadiidka la ogaaday weeye la ogyahay makhrajuhu makaan bixitaankiisa cidda isaga warinaysa iyo naqaladiisa la garanayo oo bal markaa washtahara ay shuhroobeen rijaaluhu rijaashiisu rijaashu halkan macna ruwaad baa looga jeedaayo waa taqliibun dee raggu aada ha ugaba badnaadeene rag iyo dumarba dee xadiidka waa wariyeene ruwaadiisii ay shuhroobeen oo macnaha maxay ku shuhroobeen waa cadaalo ayay kuba shuhroobeen dabdi dee aan gaadhsiisnayn bal matalan dabdigaa saxiixa aynu kuba soo marrayna way kuba shuhroobeen oo dadkiisuna waa dadka iyagoo la garanayo dee bal matalan xaggii cadaalo iyo xaggii dabdi umuuraha xadiiskooda lagu aqbali lahaana wata ee kuba shuhroobay bal kaas buu ku tacriifiyey wa calayhi kan isaga korkiisa waxaa xadiidka xasankaa bal waa tatimadii xadka ama waa wax dee xadkii uu madee xaddi uu tacriifinayey uu raaciye madaaru akhari alxadiisi xadiidka intiisa badan madaarkii iyo ku wareegii oo macnaha xadiidka intiisa badani dee saxiix martabadii ma gaadhsiisna xasankaa saxiixa kaba badan markaa xadiidka intiisa badanba isaga weeye wa yaqbaluhu waxaa aqbalayo kan oo aqbala akharu alculamaai culimmada intooda badani way aqbalaan camalfal bay u aqbalaan ixtijaaj bay u aqbalaan kolley akhar buu kaba cabiray xadiidka culimmadiisa barhkood baa aada halkan dee kolley tashadud badan laba yimaado xadiidka xasankaa kaba dhiga si waxaanu xujo ahayn hadal abuuxaakim ay soo naqliyaan iyabaaba kaba mida inuu xadiid kaba cabiray isnaadkiisa waa xasan markii la yidhi miyaad ma la xujaysanayaana may uu kaba cabiray san buu akharka ugaba cabiray haddaba culimmada intooda badanna waa way aqbalaan oo way aqbalayaan waistacmalahu waxaa isticmaalay macnaa ku camalfalay weeye oo dee istinbaad ahaan iyo camal ahaan iyo ixtijaaj ahaan waxa ku camalfalay caamatu lfuqahaai fuqahada dhammaantood oo fuqahada caamatu lfuqaha macnaa jamiicu lfuqaha isaga way ku camalfalaan oo way aqbalaan weeye bale fuqahadu culimmadii unbay kaba mid yihiin waxa weeyaan dee halkaa hore akharu alculamaa fuqaha iyo qayrkoodba way jireenoo taasoo akhar ugaba cabiray markii dee fuqahadii gaar ahaan la eegay kuwa culimmadii xadiidkiina way kuba jireen ayuu iyagii kaba dhigay dhammaantood inay iyagu ku camal falaan oo ay qaataan oy xujaysaan xadiidkaasa dee saxiixaba u xujaysanayaan bal halkanin waxaa inoogu inoo bilaabmay xadiidkii xasanka ahaa tacriif dhan oo intan ka dheerna waa inoo dambeeyaa kaasun baan gaari doonaa insha allahu tacaala tacriifkan wuxuu ku tacriifiyey un khadaabi bal inta haddaan tacriifka qaadano maa curifa makhrajuhu washtahara rijaalu makhrajkiisii xadiidka ciddii warisaa la garanayaa dariiqiisii baa la garanayaa xadiidku shaami ama basri ama maki ama madani ku yahay baa la garanayaa bal kaasba weeye ruwaadiisna way shuhroobeen oo cadaalo iyo dabdi waa dad lagu yaqaanayo ana heerkaaba gaadhinbe intaas buu ku tacriifiyey khadaabi waana tacriif culimmadu say yidhaahaan dee aan dhammayn oo wixii la xadaynayay aan wada gaadhahayn oo marka la yidhaaho maa curifa makhrajuhu sax itisaalu sanadkii baa inoogu sugan oo xadiis aan sanadkiisu xidhiidhin makhrajkiisii lama garanayo laakiin marka la yidhaha dee rijaashiisu ay shuhroobeen en cadaaliya dabdi nidhaah dee xadiidka saxiixaba rijaashiisu way shuhroobeen oo cadaaliya dabdi bay ku shuhroobeen marka halkaa kala sooc labadoodii la kala sooca xadan khadaabi kumaba sugna bal dee ha laba yidhaaho in han idhaahno waa ishtihaar aan ka ahayn oo saaxib albayquni oo kale washtaharat rijaalu marka wakadat rijaaluhu laa ka saxiix ishtaharat oo inta saxiix waa cibaaro uu ku kordhiyay tacriifkan imika khadaabi oo si bal wixii lagu naqdiyey meesha uga yar badbaado ayuu laa ka saxiix yidhi oo macnaa ishtihaarkii rijaala saxiix jaanibka ay kuba shuhroobeen ayaanay gaadhsiisnayn waa jaanib ka hooseeya waa xaddan khadaabi oo uu wixii lagu yar naqdiyey ama ictiraadka uu kaba yimi uu meesha kaba saarayay arrin kalena way jirtaayo dee shuduud inuu ka nabad galo iyo cillo inuu ka nabad galo halkan muu hadal qaadin muu hadal qaadin waana shay muhima ayay noqonaysaayo bal adigu xaddan dee kolley waxay u baahan tahay tasimo iyo wax lagu taam yeelo ama oo wixii naqdi uguba yimi ama ictiraad ugaba yimi wixii lagaga baxayaa loo baahan yahay kolley ibnu salaxna way noo soo socdaan waxaana sharaxa ku arki doontaan haddii a la yidhaaho bal marka tirmidi oo kale isagu tacriifkiisii oo khaasatan tacriifkay meelahan soo qaadaan ama uu isagu ku tacriifiyey ee ku suganna bal maalan waa isaga kitaabkiisan cilal ee jaamicaba kolkol la madbacaysan kolna kaba gooniya ee kitaabka un kollay dee markeeda cilalka yar weeyaan waxa weeye kaasin ayuu akhirkiisa ku tacriifiyaa kolkolba ibnu kasiir bay kaba dhacday inuu yidhi hadalkiisa dee meeshuu ku yidhi iyo waxyaalahaasi hagay jiraano si wuxuanu meesha iskuba taagin oonu arag markaas halkaasu ku yidhaha bal tacriifkaasna idinka arki doona isagana tacriifkiisaasi tacriif shaamila ma aha oo anwaacdii bal matalan xasanka markaa wada shamlinayo isna waa tacriif naqdi kuba yimi waxaa kaloo arki doontaan kolley matalan waxa weeyaan isaguna ibnuljawsi tacriif uu kuba tacriifiyo isagana culimadu inaanu dee tacriifku kolley waa inuu noqdo tacriif dee maanic oo jaamica oo wixii la xadaynayana wada kulminaya keyrkii inuu soo galo oo geel kale wax kale un maxduudka inuu soo galana hor joogsanayo isagana tacriifkiisa way busheen haddaba markuu tacaariiftaa isu wadageeyey ibnu salaax ow eegay ayuu tacriifkan imika inoo soo socda xadiidkii saxiixa xasankaa ku tacriifiyo wuxuu ihi qaala shaykhu waa xadiidka bal matalan xasankii qismaani laba qaybood weeye oo laba u kala baxaya oo isagaa wuxuu yidhi dee markii aan eegay bal tacriifyada culimmadii xadiidku ay ku tacriifiyeeneen aada u milicsaday mawaaqica kalaamihim buu tacriifkan iyo labadan qaybood ay uga soo baxday laba weeye axaduhumaa midkood maa xadiis weeye laa yakhlu aanu marhnayn oo isnaaduhu isnaadkiisu min mastuurin ruux xaaladiisu ay astuuran tahay ama aan cadaaladiisa baatinka aan laba aqoon oo lam tataxaqaq aanay sugnaanin ahliyatu ahliyadiisu waa xadiis aan isnaadkiisu ka marhnayn oo macnaa waxa weeye waa xadiis sanadkan lagu warinayo uu ku jiro dee yaanu xataa mid keliyaa haba noqotee oo yaanu dee kaba badnaanin shaksi keliya ruux kaa ay ka cabiraan majhuulul xaal ama ay ka cabiraanba mastuurka haddii aan la kala farqin bal kaas uu kuba sugayo ujeeddadu waa ruux aan wax inuu dee cadaaladiisa dhaawacayo inu daahir ahaan ku ognay aanu jirin laakiin ruux dee khibro baadinaan u leenahay iyo macrifada maaha oo cadaaladiisii hagaag inoogumay sugnaanin dee laakiin wax lagu ogayay daahir ahaan waa ruuxa cadliga ah waa ruuxa dhowrsoon laakiin macrifo saasa oo dee xaaladiisii baadinada ahayd la ogaado lala socdo oo marka halkaas dee cadaaladiisii lagu taxqiiqsado ayaan jirin bal haddaba sanadkii waxaa ku jira shaksi caynkaasa oo macnaha sanadkan lagu warinayo shaksi caynkaasa oo aan cadaaladii dee markaa dhammayd iyo dabdigii dhammaa aan lagaba helin ayaaba rijaashiisii kaba mid ah oo lam tataxaqaq aanay sugnaanin ahliyatu ahliyadiisii aanay sugnaanin isaga ahliyadiisii walayse aan ahayna haddana jaanib kale muqafalan ku muqafala oo kasiira alkhaday cadaalabaha u sugnaatee laakiin waxaan uu warinayo ni-aansidiisa u soo qaban nin qaladkiisa ka dhaca markuu xadiiskii warinayo uu badan yahayna aan ahayn walaa dahara aanu muuqan minhu xaggiisa aanu ka muuqan sababun sabab mufasiqun faasiqaynaysa sida kadib ama been uu qastoo kale ama macsiyo kaleu kuba dhaco sabab isaga faasiqaynaysa faasiq kaba yeelaysaana xaggiisa aanay ka muuqan wayakuunu uu noqdo oo matn xadiisi xadiidka matnigiisna macruufan mid la yaqaano biriwaayati mislihi mid isaga la mid ah xadiidkaas waa kii mutaabacada kaba imanayay werintiisa laguma yaqaan matnigiisii mid lagu yaqaano lagu garanayo uu noqonayo aw naxwi amase mid naxwigii ah oo yaanu lafdigiisanba lahaaninba macnaha la wadaagsado waa kii shaahidkaba noqonayay bal markaa taas riwaayadiina laguma garanayo min wejhin aakhara dariiq kale macnaa lagaba wariyey taa lagu garanayo kaas isagu waa mid bal waa tacriif iskaba dheere xadiidkii xasankaa buu sheekhu markuu hadalladoodii eegay eegay ictiraadaadka kala duwan ee ku yimi raggii ka horreeyey o dhan tacriifyadii ay xadiidkii xasankaa ku tacriifiyeen kolley tacriifkiisana waxa adkeeyey dee xadiidkii saxiixa xasanka ahaa saxiixiina ma gaadhsiisna daciifkiina sare uga kacay xaladaa dhexuu kuba sugan yaho kolkol markaas dee yar labadaa dhinac ay kala jiidanayeen oo markaa taasi waxay ku keentay sucuubo tacriifkiisii dhammaa ee taamka ahaa ee kaba sooci lahaa labadan dhinac ee kala jiidanaya ka sooci lahaa oo markaasaa iyaga dee ibdiraab ama uu kaba yimi dee aimadaas xagga tacriifyadoodii ay xadiidka xasankaa kuba tacriifinayeen daba markaa wuxuu leeyahay markuu soo talkiisiyo kalaamkoodaas tacriifyadii horena kaba cabiray tacriifyo aan lagu qancin karin inay tahay xadiidkii laba weeye mid waa xadiis lagu magacaabaya alxasanu ligayrih midna waa ka lagu magacaabaya alxasanu lidaatih markaa in raggaa hore tacriifiinay barhkood xasan ligayrihi bay tacriifiyeen kuwa qaarkoodna xasan lidaatihi bay tacriifiyeen markaa midba qeyb baa kaba maqnayd oo kaba maqnayd tacriifka tirmidi kolley noocan horeu noqon tacriifka khadaabina ka dambe ayuu noqon iyo qolooyin kale bal markaa laba qayboodna weeye bal markaa labadii qaybood buu soo dhigto markaa wuxuu uhi waa xadiidka sanadkiisa marka la eego sanadkuna waa ta aan soo ogaano waa ruwaadan xadiidka warinaysa dee raggan wada warinaya ama ruwaadani dhammaanba ruwaad cadaala iyo dabdi uu u sugnaadoo lagu og yahay ma aha ee had iyo goor sanadka ama waxaan ka helaynaa kolley mid ama wax kaba badan oo aan heerkaa gaadhsiisnayn waa ruux cadaalad daahir ay u sugnaatay laakiin waxa weeyaan aynaan ku ogeyn qalad badan iyo khada badan oo ka dhaca markuu xadiidka warinayo wax faasiqnimo keeno uu ruuxu la imanayuu samaynayana aan lagu ogeynoo waa ruuxa mastuurkaa caadada laakiin xaaladiisa baadinka iyo khibradiisa aada looma hubsan oo taa ma garanayno bal markaa ruuxa caynkaasa waa kay mastuurka yidhaahaan ama majhuulul xaalba barhkood ay kaba cabiraan xukunka riwaayadiisuna gaar ahaan markuu dee keligii yahay waan u tegi doonaa kan cid kalea kabaysa oo nuqsaantii xaggaa jirtay waa la kabayaa sida tacriifka inoogaba soo socota ruuxa caynkaasa xadiidka uu sanadkiisa ku sugan yahay ee xadiidkiina inay nuqsaan baa meeshii jirto ninkan xaggiisa ugaba imanaysa ama ruwaadda noocaasahe dariiq labaad aan u helay oo xadiidkii lagu wariyey oo ama dariiqan laba siman ama dee adigu bal maalan dee ama haddii aanay laba sinaynay ka hooseysayna tacaduday oo duruq tacaduday aho bal maalan markaa ama taasi ha kaba timaada dariiqaa labaad tay mutaabacada yidhaahaan oo saxaabigii xadiidka warinayey oo hore uun dariiq labaad oo xadiidkii lagaga wariyey oo raawiyan raawi aan ahayn uu kaba wariyey taas haba noqoto ama shaahidka ka yidhaahaanoo saxaabi labaadoo laakiin xadiidkan dee naftiisa uun isna wariyey lafdigii inay isku lafdi noqdaana shardi maaha oo dariiq saxaabi labaad lagaba warinaya bal shaahidka ka la yidhaaho dee intaa wax ka duwanna shaahidkiiyo mutaabacada way inoo dambaysaa insha allahu tacaala baltaa marka kan maxaa loogu baahanaya ninkan meesha naqsi baa jirta dabdigiisii ninkan lama hubo oo markaa lamana hubsan ama dabdigiisuna heerkaa adag ma aha marka wixii xaggaa kaba yimi ee nuqsaan ahayd ayaa dariiq labaad oo xadiidkii lagu wariyey aynu aragnay xadiidkii oo haddana meel kale ka yimi ay kabaysay xoogeynaysaa nooca caynkaasi waa mid haddaba waana ka xasan ligayri lagu magacaabayo athani ka labaad an yakuuna inuu noqdo weeye raawihii xadiidka ninka warinaya mashhuuran mid ku shuhroobay bisidqi run ku shuhroobay iyo walamanati ninkani waa cadaala u sugnaatay imaka halkan waa jaanibkii cadaalada ee xaggii xifdiga kamuu hadlin run buu ku shuhroobay ammaanuu ku shuhroobo waa nin cadaaladiisa la og yahay walam yabluq laakiin aan gaadhin darajata saxiixi waa raawigii saxiixa darajadiisii aan gaadhin oo macnaa saxiixa darajadiisi ujeeddadu waa ninkii xadiidkiisu saxiixa noqonayay darajadiisii aan gaadhin maxaanu ku gaadhin waa liqusuuri gaabnidiisa uu dadkaa ruwaaddaa saxiixa uu kaba gaaban yahay waa liqusuuri wa can raawi saxiix fi lxifdi walitqaan xifdiga iyo itqaanka uu kaba gaaban yahay wa huwa isaguna murtaficun mid ka kor noqday uu yahay can xaali man shaksi xaalkii yucaddu lagu tirinayo tafaruduhu kelinimadiisa uu wax la keliyoobo ama waxa weeyaan laguma tirinayo tafarudu macnaa waa maa yanfaridu bihi wuxuu isagu la gooni noqday munkaran inuu munkariyo laguba tirinayo kaasna waa nooc labaad oo waxa ay tanno tahay oo qaybta labaad uu kaba dhigay xadiidkan raawigiisu cadaala way u sugnaatay waa tan uu kaba cabiraya mashhuuran bisidqi waalamaana waa nin cadaala ay u sugnaatay oo jaanibkaa marka laga eego dee waxaaba ku mudanaya in la tawsiiqiyo ama dee ninkii waxa weeyaan la tawsiiqiyo siay barhkoodba dee ragga amsaasha noocyada ay u tawsiiqiyaan laakiin dhinaca kale xifdigiisa waxqabadkiisa iyo idqaankiisa ayaan gaadhsiisnayn heerkii qolooyinka xadiidka saxiixa warinayay xagga idqaanka iyo xifdiga ay kaba gaadheen oo labadii shardi aynu soo maray ee xadiidka saxiixa ah bal matalan loo shardiyay dee shantii kaba mid ah ee cadaalo iyo dabdi ahaa cadaaladii way ku sifoobay raawigan laakiin xaggii dabdiga ayaan gaadhsiisnayn heerkii dee adkaa ee ruuxu waxan intuu hadduu laabtiisa kuba xafido ama wixii uu xafido markuu doono uu sidiisii uuba sheegayey oo makansanayo bal markaa dabdigiisaan heerkaa gaadhsiisnayn bal marka ayaanu heerkaa gaadhsiisnaanine laakiin ninku waa nin musama dabdi u xasilay waxba qabasho waa leeyahay xadiidkii waa qabanaya ee laakiin dabdigiisaan xoog badnaynoo ma aha nin aan muqafala khadaiisu badan yahay oo wuxuu keligii warinaya la yidhaha waa wax munkara aan la qaadan oo lagu tiriyo wuxuu keligii la warinayo ama uu la gooni noqday munkar lagu tiriyana heerkaa waa sare uga kacay waxqabasho waa leeyahay khada'iisa kaba dhaca kama badna dee xifdigiisiiyo wuxuu qabanayey kama badna egjaanibkan kaleaba raajaxsan ama waabay simayin waayo khada hadduu bato oon had iyo goor khadaiisu badan yahayahay dee kaasi isagu ma noqonayo noocan aan hayno ruwaadiisii ma noqonayo nin daciifa ayuu noqonaya xaggaasuu kuba noqonaya bal matalan dabdi waa leeyahay dabdigiisaan heer sare ahayn oo heerkaa adag gaadhin khada'iisana mid ka qaaliba ama dee laba siman ma aha sawaabkiisii la siman maaha waa ka yaryahay saa daraaddeed wuxuu la keliyoobo laguma tirinayo xadiid munkara inuu yahay fa caynkaasana xadiidkiisu waa xasan waana martabada labaad ee bal matalan ama nooca labaad ee xasanku leeyahay waana xasanka heerka sara dee kan kale ka sarreeye xasan lidaati lagu magacaabayo oo tacriifkii ibnu salaaxna kan weeye oo markaa tacriifka horena qaybtaa horena tacriifkii khadaa'i markaa tirmidi buu yihi kaasaa hadalkiisu noqonaya hadalkii khadaabina kan dambe ayuu kuwa xambaarayo bal matalan waxaanuu sheegaa tacriifyadoodii kala dunaa ama hadaladoodii badnaa ee halkan kuba yimi inuu tacriifkiisani shamlinayo waxaad jirta sidaa aragteen dee xaafid ibnu xajar tacriif buu leeyahay kollay aada u kooban laakiin saa uu de albani yidhaah waana kooban yahay waana de la arkaa tacriifka ugu mudanna meeshan in noqdo hadalkaasoo dhanba inoo soo ururinayay oo nukhbo iyo sharaxeeda ama nukhbo markaan matniga eegno xadiidkii saxiixa ahaa markuu kaba dhigay xadiidka nin cadliya dabdigiisu dhan yahay uu soo naqliyo sanadkiisuna uu xidhiidhay cilo iyo shuduudna aanu gelin ayaa hadalkii dee dabadeed baa muxuu yidhaha markuu xasanka tacriifkiisii soo gaadhay fain khafa dabdu fahuwa alxasanu lidaatih haddii dabdigaeg shardi kale ma soo celin shuruudii kale waa iskaga mid buu leeyahy laakiin ruuxa dabdigiisu hadduu yaraado khafadu bimacnaa qallo weeye hadduu fudaado macnaa yaraado dabdigiisu oo ruuxu dabdi waa leeyahay oo nin muqafalo khada badan maaha oo wuxuu la gooni noqdo munkar laguma tirinayo laakiin dabdigaa xoogga leh ayaanu ahayn oo dabdigiisunbaa hoos u dhacay xadiidku xasan buu noqonaya marka taasi maxay inoo keenaysaa itisaal sanad xasan iyo saxiixii waa loo shardiyayaa cadaalat ruwaat xasan iyo saxiixiiba waa loo shardiyayaa cadamu shuduud xasan iyo saxiix waa loo shardiy cadamu alcila ama asalaamatu min alcila alqaadixa saxiix iyo xasanba waa loo shardiy maxaa ugu dhaxaynaya labadooda waa xaggii dabdiga ayaa midna dabdi fiican iyo itqaan fiican buu raawigiisu yahay midna dee waxa weeyaan waa ruuxaas dabdigiisu aanu xoogga badnayn dabdigiisu aanu dee mana aha ruux muqafala ee laakiin ruux dee kolkol sahwi akhdaalad iyo waxyaala waa kaba dhici kara sida maxamed ibnu camriniya misaashood oo marka jaanibka cadaalada iyo satriga siyaanada la eego dee waa ninka ay tacdiiriyaan laakiin jaanibka laga eego kolkol axaadiista ay warinayaan inay kolkol dee khada aya ay dhacaan oonay sideedii uba soo dabdin laakiin wuxuu had iyo goor soo noqnoqonayo badan maaha ayaa kolkol dee barhkood ay u daciifiyaanba bal markaa jaanibkaasun intaasunbaa farqiga u dhexeeya ay tahay marka waa tacriif kolley qaybta labaad ee xasan lidaatihina waa tacriifkeedii weeye xasan likayrikaa tacriifka ibnu saraax buu noqon waanuu inoo dambeeya haddii ala yidhaha kakamaya ka aan kabnahayn marka dambuu soo celin doonaa ee laakiin bal xadiidkii xasanka la odhanayay saxiixii aynu soo marnay ayuunbuu shuruuddiisii yeelanayaa waxa u dhexeeyaana waa xagga dabdiga ayaa raawiga xasankana dabdi waa u xasilay laakiin dabdi iyo idqaan aada u sarreeyo kaa adag ma aha ee ay gaadhsiisaan rijaashii saxiixa waa ka gaaban yahay kuwan kalena ee waxa shardigu yahay dabdigu ama mid sadri ha noqdo ama mid kitaabe dabdigaa sugan ee adag inuu noqdo bal intaasaa udhaxaynaysa waana inta u dhaxaysay xaafid ibnu xajar waana aduu kolley xasan midaatii tacriifkiisiina weeye waayo ka hore muu tacriifinayn halkan wey bal taasna tacriifaan baan halkaa kaga baxaynaa walow dee uu yar adag oo dahabi baa muuqidadiisa wuxuu kuba yidhaahaa markuu tacriifyana sheegay ha rajayn buu leeyaho ha damcin xasanku inuu yeesho qaacido kula alaxaadiid alxisaan ama ay soo gelayso waayo wuxuu leeyahy anugu taa quusashan kaba jooga waxaa dhacda buu leeyahay xadiis baa badan raggii xufaadda ay ku taradudayaan ma xasan baa ma daciif baa ma saxiix baa taasaa dhacday bal ninkii xaafidka keli ahaa ayaa ijtihaadkiisu isbedelaya xadiid keliya uu maalinna sixa ku sifaynaya kolna xasan buu kaba dhigaya awqaada qaarkeedna inuu larubama istadcafa inuu daciifsada aba la arkaa oo markaa wuxuu leeyahayna sababtu waxa ay tahay oo kaba dhigaan xasankii dee ninkii xaafidka ahaa markuu xasanka eego gees waa ka daciifsanaya ama daciifu ugu tirinayaayo waa gaabnida uu saxiixii kaba gaaban yahayo wuxuu markaa aanu gaadhsiinayn rutbadii saxiixa inuu sare ugaba qaado markaa markaynu eegno inaanu rutbadaa sare gaadhahayn jaanibka dacfi unbaa kaga sugan buu leeyahayo hadiyo goor xasanku nooca dacfin ma dee haba noqoto dacfigaa qusuurkaa uu halkii saxiixa inuu gaadho kaba gaaban yahay kamaba fakanayo oo isagaa kaba cabira inaan bal matalan taas oo kale inaan dee tacriif anwaacdiisoo dhan inoo wada shamlinayo tacriif keliya inoo soo koobaya helo waxaabu kaba cabira inaan taas anugu quusasho kala taagnafaana calaa iyaasin buu cabira bal muhimka waxa weeyaanun waxa keenay labada rutbe uu dhaxeeyo ee midba dhinac ka jiidanayo ee kol ninkii xaafidkaa talow ma heerkan ma gaadhay mee waa ka hooseeya kan kale haddana kolkol odhanaya talow wixii loo daciifin lahaa dee dacfigii ma lagu sifayn karaa mise waa sare uga yar kacay umuurahaas baa keenaysa in tacriifkiisu yar adkaado oo dee ama ninkii xaafidka inuu taa kaba cabiro ay kuba yar adkaato iyagana tacriifyadoodu ay sukhil adigu bal matalan dee kale ay dee u kala baydhbaydhaan o tacriifyo kala duwan ugu tacriifiyaan uma alxasanu xadiidkii xasanka ahaa ka saxiixi saxiixii buu laba mid yahay fi lixtijaaji bihi xujaysiga la xujaysanayo wain kaana haba ahaado duunahu duuna saxiixi fi lquwati xagga quwada iyo xoogga walihaada saa daraaddeed inuu jaanibkaa saxiixa kulaba mid yahay ayay adrajatu u gelisay ugu dartay daa'ifatun koox muxadisiinta kaba midi sa ibnu khuseyme iyo ibnu xibbaan iyo xaakim iyo aan maalintii dhoweydba soo sheegay fii nawci saxiixi saxiixa noociisa halkana maxay tahay bal tacriifkii waan kaba soo baxnaye xasanku labadiisa qayboodba haddaan eegno ama xasanku xadiidkii saxiixa ahaa xujaysiga la xujaysanayo camalfalka lagu camalfalayo waa kula mid walow xaggii rutbada iyo quwada aanu kula sinayn markaa tafaawudka jaanibkaa quwada u dhaxeeya wuxuu inoo muuqanayaan faa'iidadiisa helaynaa haddii tacaarud yimaado dee xadiidkii saxiixa baan qaadanaynaa kii xasankaana waan iskaga tegaynaa haddii aynu labadooda wada qaadan kari weyno laakiin marka aan taasi jirin xadiidkan xasankaa wax caaridayaa jirin iyada markaa xasankii waa lagu camal falaya waana la xujaysanayaa markaa saxiix halkaa kula mid weeyo waa xadiid saa saxiixa loo aqbalayo loo aqbalayo taasi waa marka wuxuu leeyahay arrinkan ah inuu xaggii ixtijaajkii iyo camalfalkii iyo qabuulkii kula mid noqday xadiidkii saxiixa la wadaagsaday ayaa keentay culimmada qaar muxadisiintii inaanay xasanka gooni u saarinba oo saxiix iyo daciifun axaadiista ay u qeybiyeen saxiixii xasankiina ay kamid ka dhigeen nooc xasan saxiixa kaba mida iyagoo hadda garanayo og inuu xagga rutba ahaan uga hooseeyo waa jaanibkan ayay uguba dareen waana taan lahayn axaadiista ibnu khuseyme iyo ibnu xibbaan iyo ay saxiix yeelayaan kolley ama kutubtooda kuba soo aroortay dee noocyadan bay isugu jiraysaa waayo gaar ugama saaraan taasn walihaada darajatu daa'ifatu fii nooci saxiixi wa qowluhum qowlkoodii culimmadu ay odhanayeen xadiiun xadiidkani haadaa xadiidun xasanu lisnaadi isnaadkiisu mid uu fiican yahay weeye ow saxiixu ama isnaadkiisu uu saxiix yahay duuna qowlihim qowlkoodii mid ka hooseeya weeye ay odhanayeen xadiidun saxiixun aw xasanun waa xadiida saxiixa ama xasana maxay uga hooseeyaan liannahu shaniga qad yasixu inuu ansaxaa la arkaa ama uu yaxsunu fiicnaado alisnaadu isnaadkii duuna almatni matniga duunkii oo matnigii aanu laakiin haddana saxiix noqon ama xasan noqon lishuduudin shuduud daraaddeed matniga galay aw cilatin cilo daraaddeed halkana masalo kaleu inoogu dhigtay culimmadu waan aragnaayo kutubtan dee waa ku aragteen iyadoy xadiisi leeyihin waa xadiidun xasan ama ay leeyihin waa xadiidun saxiix biisnaadin saxiix sabal matalan aimada xataa riyaadka iyo keyrkiiba kuba sugan ama biisnaadin xasan oo macnaha sixada ama xasannimada kol sanadkay ku sifeeyaan kolna matnigay ku sifeeyaan haddaba haddii ay dhacdo in xadiis la yidhaha isnaadkiisu waa saxiix matalan ama waa xasan iyo haddii ay bal matalan taasi way ka martabo hoosaysaa iyadoo xadiidka la yidhi xadiidku waa saxiix ama waa xasan maxay taasi tahay markan la leeyahay isnaadku waa saxiix matalan ama waa xasan saddex shardi baa meeshii cad in laga helay oo ah itisaalu sanad iyo cadaaladii iyo dabdigii laakiin waa laga aamusay ciladii iyo shuduudkii oo laba shardi oo kaleo xadiidka isagana si loo aqbalo la shardihi jiray inuu ka badbaado marka isnaadkiisu waa saxiix waxay ka dhigantay sanadkiisu waa xidhiidhay ruwaadani waa ruwaadaas iqaada ee cadaala iyo dabdi a u sugnaatay shuduud iyo cilla lagama hadlayn laakiin marka la yidhaha xadiidkani waa saxiix ama waa xasan shantii shardi waa laga wada helay oo dee xadiidkii sanadkii horta waa sanad saxiixa oo saddexdii shardi waa laga helay sanadkii la ictibaarin jiray shuduudna ma gelin cillana ma gelin marka sidaasaa kani uga martabo hooseeya la leeyahay isnaadkiisu waa saxiix ama waa xasan iyadoo la yidhaha xadiidkani waa saxiix ama waa xasan sababtuna waxa weeye saddexan shardi unbaa leegay waxaa suurtagala iyadoo sanadku saxiix yahay matnigu inay cilla ku sugan tahay oo uu daciif noqdo iyadoo matniga inuu shuduud galo taasaa saa daraaddeed isku mid maaha buu leeyahy way kala hooseeyaan laakiin arrin bay culimmadu kordhiyaan oo macnaha haw qaadan in marka la yidhaha isnaadku waa saxiix hala soo boodin xadiidkani waa saxiix waxay u baahan tahay labadii shardi ee kale in la hubsado in la helayo oo uu ka nabad galay labadaa kale ee xadiidka sixadiisa wax dhaawacaya fain iqtasara hadduu gaabsado calaa dalika waa hadalkan ah isnaadkiisu waa saxiix sida imaam nawowi oo kale oo riyaadka oo kale ama rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiixna odhanaya hadduu ku gaabsado calaa dalika waa xasannimada isnaadka ama sixada isnaadka xaafidun nin xaafida oo muctamadun la ictimaadsado oo lagu qowlkiisa la qaato oo la aqbalo faaahiru qowlka daahirkii waxa weeye ama sida daahirkii sixatulmatni matniga sixadiisa wa xusnu xasanimadiisa oo wuxuu leeyahay bal taasi ha jirto macnaa talaasum kama dhexeeyo sixada isnaadka iyo sixada matniga talaasum kama dhexeeyo xasannimada isnaadka iyo xasannimada matniga taasi way jirtaa waa ta asalkaa sababta aan talaasum uga dhexayno waa ta aan soo sheegnay laakiin haddii nin xaafida oo imaama oo la ictimaadsanaya uu ku gaabsaday xadiidkii waa sanadkiisaa saxiixa aanu wax cillo ah wax shuduudo sheegin waxa weeyaan ammaanada iyo aqoontiisa iyo waxyaalahaasi way u diidayaan inuu isagoo xadiidkii cillo ka og uun hadalkaa uu ku dhaafo oo lagu kadsoomo marka waxaa daahira inaanu cilla meeshii jirin shuduud jirin taasaa daahira saa daraaddeed ninkaa haddii aynaan xaalkiisa si kale ka ogaanin oo dee inuu nin iyadoo waxani jiraan iska dhaafo aanaynan ku ogeyn oo nin muctamada uu yahay hadduu yidhaha isnaadkiisu waa saxiix waxaan ku xambaaraynaa xadiidkuna inuu saxiix iyo inuu cillo iyo shuduud lahayn waa xasan taasaan ku xambaaraynaa sababtuna waa jaanibkaasoo dee hadduu wax ku ogyahay nasiixadii baa taa ku laasiminaysay ammaanadii cilmigaa taa keenaysay inuu sheego markaa kol haddaan u sheegin waxaan walow aan talaasum jirin waxaan ka dhigaynaa inuu matnigu saxiix yahay ama xadiis ama uu xasan yahay allah subxana wa tacala ala aclam bismi llah alxamdu lilah